khidmada shacabka intabaa loo geysanayo waa wax zaaid ah wax jira waaye inta dhibaatooyinkaas haddaba sida saxdaa maraan dabagal iyo waxa waalaha kusoo gunay waxaa noo xaqiiqsatay ama aan aniga ogaaday in inta badan waxa dhibaatooyinka gudaheeda ama hareeraheeda ka geysanaya eeba yihiin ee adigii amniga oo loogu talagalay in amaan degmada ay sugaan ama shacabka ilaashaha loogu talagalay isla ayaga dhibaatada geysto waxay suubiyaan inta mootooyin kiristaan degmada banaankeeda beeraha u baxaan dadka beeraha ka qafaashaan leeyihiin odahayna wacda aa lacag intaas nala soo tuuro odagaalkii kasoo dacwooday waa qada iyo keena waa haayaa oo waan gudbiyey weliba iskuma arkeenin maxkamadda ciidanka qalabka sikaada u gudbiyey waxaa kaloo u gudbiyey heer ilaalinta ciidanka qalabka sida maxkamadda sare iyo maxkamadda darajada koowaad intaba waa u gudbiyey waxaad u moodaa mar oo barnaamijkaas oo hadda kahor u dhacay mar aan saraakiisha qaar aan hadlay ku sugan degmada afgooye oo aan ku yiri dadkii ama shacabkii cashuurnaa anaga waa ka qaatay amniga ah ee degmada afgooye horta degmada afgooye ama qalabka hore aad iyo aad ayuu dhibaato u qabaa gaar ahaan anigu degmada afgooye hareeraheeda inta hortimaal ayaan ka aragnaa for example wadada aadad baafeed waxaa taala intaasoo isbaaro ee u taala military gudaha naftirkeeda saraakiisha laftirkooda u taalaa intaasoo isbaara ilaa sagaal isbaara ee darak barnaamijkaana sidiisa wuxuu dabada ku haya mudaaharaadka shacabka ee suudiyana talada saldhiga kula kaceen talada saldhiga degmada aana maaliyad u ahlaabaa si aad u fiiriso barnaamijkaas sida saxdaa madaxda ay kusaysinaayo waa usoo gudbiyey waxaan sugaynaa dowladda dhexe inay tallaabo ka qaado wayna ka dhiibiyeen oo ay ka xanaaqeen barnaamijkaas waxayna balan qaadeen shacabka si degdeg in loo badbaadin doono madaxda sare iyo maxkamadda ciidanka qalabka sida intaba isla markiiba anagoo la fadhiya telefoona iyo meelaha tabdiraan marka sidaas daraadeed waxaan rajahaynaa insha allah si wadajir ah wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka ku-xigeenka arrimaha wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyihii gobolka anigoo gudoomiyihii degmada ah iyo saraakiil ka socota dowladda dhexe iyo maxkamadda qalabka sida dhammaan in afgooyi mar dhow la yimaado hadduu ilaahay diidin maanta ugu dambaysa dhacdooyin ayaa ka dhacay degmada afgooyi dil ah in gurigiis lagala baxay oo la dilay shalay nin maanta watiyo oo magaalada laga kaxaystay la dilay sidoo kale maanta nin kale waa la dilay reportadii soo gaaray sabarada meedaska dhammaan waa lagasoo gudbiyey ana rajeynaya sabtigii sidoo kale dhacdooyinkii shalay iyo maanta ka dhacay degmada inaa maxkamadda danba labaad ku celiyo marka waxaana dhahayaa haddaa fiiriso ciidanka halkaas joogana boqolkiiba toban ama toban iyo shan ayaa ciidan dowladeed ah inta kale waxay ku tilmaamayn saraakiisha ciidan askari maroodia ku tilmaamayn koley laakiin taasi fiiris waa abaabul hab kale ah ama maleeshiyaad weeyaan oo maleeshiyaad ah sababto ah niman boolis ah ma aha laakiin waxaa laska qabaa booliska saldhiga degmada afgooye taliyaheeda ayaa dhibaatada inta badan hormuudka ah sababto ah taliyaha saldhiga degmada afgooye waxaa laga rabaa in gudoomiyaha la shaqeeyo gudoomiyaha lama shaqeeyo lama shaqeeyo wax badan ayaa kudayay inaa wada shaqeeyno shacabka wax u helano wax badan ayaa ka shaqeeyey taasi waxay keentay anigu laftirkeeda gudbiyuha in bixisi lagu suuqaag loogu suuqi ayaa keentay insha allah mar dowla dowladii waa soo gaarsiinay aada iyo aad ayaan ugu xumaadeen maantana golaha wasiirada ee dalkooda qanuufaca uga hadleen gudoomiye soo uma muuqatid qof quus ka muujinaya xilkiisa oo culeys badan uu saaray soo uma muuqatid qof ka quusay inuu wax xukumo oo dhibaatooyin badan lagu sameeyey shacabkiisa
horta dowladnimaha dadka waxaa rabaa in ayla fahmaan midka hadduu mas-uul yahay shacabka iyo mas-uul yahay oo qoosaar u yahay qofku waxaa rabaa markii mas-uuliyad loo dhiibo ama kursi la fariisiyey macnaheedu maaha kursigana asaga uu leeyahay kursiga waxaa loo fariisiyey inuu shacabka qoosaar u yahay ugu adeego kama jirto kama jirto wax badan baa isku dayey wayna soco weysay hadda ka horna waxaan xasuustaa gudoomiyihii iga horreeyay ee degmada afgooye xaaji gaawow mar buu xilka igu wareejinayay uu fadhiyey wasiirka arrimaha gudaha hortiisa wuxuu ka caddeeyey inuu ka shaqeey waayo muddo laba sanaa asoo gudoomiye ah ee adaha amniga ee degmada afgooye ku sugan oo wasiirka hortiis kaga caddeeyey wasiir ku-xigeenka amniga dowladda koonfur galbeed ayaa fadhigaas ka mid ahay wasiirka macdasta ayaa ka mid ahay koonfur galbeed wasiiro badan ayaa ka mid ahay kala wareejinta xilka markii loo dhiibaay wuxuu caddeeyey gudoomiyihii hore in shaqada degmada ama maamulkiisa degmo ay ka shaqeyn waayeen saldhigga iyo ciidanka birmadka ah iyo daraawiishta saxda taasna hadda aan waa aragnay wax badan ayaan sabarnay wax badan ayaan adkeysanay wax badan ayaan isku daynay inaan wax beddelno waxay wax noogu beddelmi waayeen oo loo shaqeyn waayena waa kana hay-adaha amniga degmada afduuy ku sugan ee ee god- go- godoomiye waxaa nagu maqaala in degmada ee afgooye inta badan lagu arko meedad aan la ogeyn cidda disha arrintaas ayaan jeclahay inaad noo ifin Ee, sida saxda ah ee, marka anigu ee, mas-uulidda ee, ama ee, gudoominimada ee, lagu wareejinayay ee, ee, ee ahayd shan iyo tobanka bishii lixaad ee, awaaca waxalka lagu wareejiyay shan iyo tobanka bishii lixaad ee, laba kun shan iyo tobanka ayaa lee magacaabay ee, shan iyo tobankana waa lagu wareejiyey Ee, dhacdooyinkaas way jireen ee, inta badana shacabka dad aad iyo aad oo loo dabdangeliyo aan waxba ka hadlin ayay ahaayeen Ee, shaqooyin badan aniga aan qabtay darteeda iyo kulamo badan shacabkaan isu xiriirka shacabka markaan badiyey waxaa ilaahay suurageliyey shacabkii inay hadlaan sheegaan waxa ninka dilka geystay ee dadkay ahaayeen inay sheegaan taasna hadda waxay koobgaraysay dadkii in la beegsado Ee, waxaa dadka hadda inta badan oo beegsanayo waa ciidanka degmada ku nool degmada amnigeeda inay sugaan loogu talagalay oona u badan maleeshiya beeleed ayay u badan yihiin ciidan qaranna ma aha inta badan ciidanka booliska oo oo qaranka ah boqolkiiba shan iyo toban ilaa labaatan ayaa ciidan sax ah inta kale waa maleeshiya beeleed hubkoodii haysta dhan cid taamar qaadata aysa haysan jirin qorigooda ah madaxda ah qorigooda ayaa wax kasta u ah marka eh, insha allah waxaan rajaynaynaa dowladda dhexe maanta waa soo gaarsiini ayaga gudoomiyaha wax badan eh, maanta dadka dacwooyinka soo gaarsiin laftirkooda ugu qabsadeen Eh, dhacdooyinkaas mar hore nasoo gudbisiyeen waa sax oo marka waxa adaa hubin marka hadli kartid alxamdulilah waxaa aad iyo aad ugu faraxsanahay shacabkiioo maanta naqday shacab runta sheegaayo shacab qoraal soo qoranaayo dacwadooda baxsanaayo wixii runta aan ka hadlaayo shacab aan hadlin ahaw marka hore u tagay alxamdulilah shacabka hadda waxaad u moodaa boqolkiiba lixdan toddobaatan inay sida saxda sheegayaan ninka shalay la dilay shacabka waxay xaqiijiyeen ee iisoo gudbiyeen dadka qaar deegaankaas degnaay ninkaas inay dileen ciidan ka tirsan birmidka iyo daraawiishta sidoo kale nin maanta gurigiis lagala baxay ee, xaafad loo yaqaano haqayla ee, dadku waxay xaqiijiyeen shan ka mid ah inay birmid ahaayeen todoba ka mid ahna ay ahaayeen daraawiish ciidankaas oo ciidan la yaqaano degmada jooga ay yihiin Ee, shalay hadda shacabka sheegi jirin dhibaatada loo geysto maanta alxamdulilah way dhiilan yihiin way hadlaayaan wayna sheegayaan aniguna garab ayay yihiin anigana garab ayaan wahay ee, godoomiye haddii shacabkii ah xukumaysay midba haweenkii ee inta guriga lagala baxo bannaanka lagu dilayo qaarna aad sheegtay handadaad wax looga qaadanayo marka maxaa ku qorshaa oo adigu haddii hooshaas aa wax ka qaban weyso oo go-aansatay inaad samayso horta sida saxda ah, maamulka koonfur galbeed soomaaliya anigu qorshahaas ay la imaanaysa anigu olred waxaan leeyahay shacabka codkooda inaan gudbiyo dhibaatooyinka meesha ka jira maamulkayga koonfur galbeed soomaaliya ama dowladayda inaan u gudbiyo waayo hadda dowladda dhexe oo qoseeya oo dowladda maamulka koonfur galbeed haysataiyo dowladda dhexe dowladda qaranka soomaaliyeed Ee, waxay ciidankaanna waa ciidan qaran oo boqolkiiba labaatan ah Ee, wa- anigu waxaan leeyahay utri inaan soo gudbiyo dacwadii qaado dabagalo ka shaqeeyo shacabka dhibaatada in laga qaado laga daayo qorshaha ama wax wax kubedelka wuxuu ka imaanaya wasaaradda arrimaha gudaha koonfur dalka soomaaliya Ee, gobolka ayaa aniguna ii keeni doon haddii ilaahay diidin qorshihii barnaamijkaas lagu bedeli lahayn dowladda dhexe ee cadaawadaas waqaanaya haddii ilaahay diidin aad iyo aad ayay ugu caroodeen golaha wasiirada aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaya sida quruxda leh maanta golaha shirkooda oo golaha wasiirada ee ugu hadleen dhibaatadii aniga aan u gudbiyey sida saxda ay ugu geeroodeen ee dhammaantooda ugu caroodeen eena u doonaan eena ugu istaageen in dib in afgoy dhibaatada taalo laga hadlo dhibaatada afgoy taa shan iyo labaatankan sano wax soo marnaa wax hadda islaamka ama islaamnimadana ahna ma aha soomaalinimana wax dhaqan ah ama caado u leenahay ma aha waraaqad waxaa isoo gaartay dadku dacweynayo oo tiradooda intaasna gaadiidley iyo dumar iyo shacab isugu jiro oo maalinta axadda ahayd ee oo bishan ay ahayd ee, ee, waxay ahayd bisha sagaal toban kun iyo toban ahayd dad waxaa la arkay oo saldhigga soo doortay ee markaa weydiiyey igu yidhi waxaana lagu qabsaday ee, beeraha salaaxa degmada korkeeda ah ee, ciidankana qabsaday raggana waxay ku yireen boqol dollar tuuro ama labadaas taas dumarkana waxay ku yireen sidoo kale boqol dollar ama kufsi wax weligeedna soo marana soomaalida lagu yaqaanana ma aha waxaas wax dil islaamka ee ogashahayna ma aha wax anagana yeeli doonana ma aha waxa u dulqaadan doonana ma aha waxaan naga sida socoshaana imaan doonta waan sugaynaa hadduu ilaahay diid insha allah